بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kitaabkii waxaan kusoo jirnay aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi طaa'ifati الnaajiyati اlmansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu iska lahaa su-aashii ugu dambeysay oo boqol iyo koowaad waatii ka hadlaysay mucjizada qur'aanka waxaa marka munaasab ila noqotay in adilada ku tusinaysa nebinimada rasuulkeenna sala allahu aleyh wasalama aan xoogaa wax ka taabanno ahlucilmigu waxay leeyihiin haddii mucjizaadka loo fiirsado alla uu rusushiisa siiyey iyo ambiyadiisa saddex arrimood bay soo hoosgelaysaa wax maaragtay aqoon iyo cilmi calaaqala leh wax awood iyo qudro calaaqala leh wax kaaftoomid iyo khina calaaqala leh in laga waramo wax qarsoonaa oo hore u dhacay iyo wax qarsoon oo imaan doona sida maalan nebiyullaahi ciisa markuu qowmkiisa uga warramaya waxa ay cunayaan iyo waxay gurigooda ku kaydsanayaan rasuulkeennuna sala allahu caleyhi wasalama uu uga warramay ummadihii horreeyey akhbaartooda oo uu uga warramay sidoo kale fitnadan ummadda ka dhex dhici doonta iyo maaragtay calaamaadka saacadda ee imaan doona ee mustaqbalka imaan doona waxaasoo dhan waxay calaaqal leeyihin cilmi iyo ogaal waa marka cilmi oo min allaahi ah maalan isubeddelkii ushii nebiyullaahi muusa ay isu beddeshay abeeso weyn oo saaxiriintii wixii ay maaragtay soo dhodhoobeen cuntay iyo nebiyullaahi ciisa dadkii indhala-aanta ku dhashay ee uu iyo nebiyullaahi ciisa dadkii indhala-aanta ku dhashay ee uu caafimaadinayey iyo qofkii cudurka baraska qabay ee uu caafimaadinayey idanka alle uu ku caafimaadinayey iyo dadkii dhintay uu soo nooleynayey iyo dayixii rasuulka sala allahu alay wasalama mucjisada uu ahaa ee kala dhambalmay iyaduna waa nooc qudrada iyo hoosgelaya iyo awoodda waa awood maarata alle keliya uu leeyahay ou ambiyadiisa ku xoojiyo ilaalintii rasuulkeenna sal ll ly slam laga ilaaliya dadka oo aanay awoodin inay macnaha dilaan oo alla uu ka badbaadiyey sidoo kale rasuulka sal ly slam soonkii uu wadi jiray isagoon afurin iyadoo haddana xooggiisii iyo firfircoonidiisii aanay wax iska bedelin taasuna waxay soo gelaysaa baabulghinaa yacni kaaftoomidii ayay soo hoosgelaysaa marka allah uunbaa maaragtay awooddaas iska leh sidaa darteed alla wuxuu faray in laga beri noqdo in la sheegto saddexdaas arrimood qul waxaa tiraa baa lagu yiri rasuulka sala alla ly slam laa aqulu lakum cindii khasaa'in allah anigu idinma lihi yacni khasnadihii alloo dhan baa aniga aan hayaa walaa aclamu alghayba haybkii baan ogahay idinma lihi walaa aqulu lakum inii malak idinmana lihi anigu malag baan ah in attabicu ilaa maa yuuxaa ilaya waxaan raacayaa uun wixii la ii waxyooday marka rasuulku sal alla ly slam wuxuu ka beri noqonayaa sheegasho cilmigii ghaybka la sheegto iyo in la hanto kaydadkii dhulka oo dhan iyo inuu malag yahay aan u baahnayn cunto iyo cabid iyo xoolaba marka rusushu waxay uun gaaraan wixii alla uu gaarsiiyo xagga cilmiga iyo xagga awoodda iyo xagga kaaftoonkaba sidoo kale waxyaabihii ku tusinayey adiladii rasuulkeenna sala alla ly slama nabinimadiisa tusinaysay waxaa ka mid ah in ummadihii hore ay ku bishaarayn jireen rasuulka sal alla ly slam oo alla wuxuu yidhi awalam yakun lahum aayatan iyaga miyaanay aayad u noqonin an yaclamahu in qur-aankan uu ogaado culamaau bani israa'iil reer bani israa'iil culammadoodii miyaanay markhaati runlow ah ugu fillayn oo tusinaya arrinkaas in culimmadii caadiliinta ahaa ee reer bani israa'iil ay sheegidda qur-aanka ka helayaan kutubtoodii sida ay nooga warrameen dadkii ayaga ka mid ahaa ee soo rumeeyey sida cabdullahi ibnu salaam oo kale iyo salmaan alfarisi oo kale aayaddu marka waxay caddaynaysaa in aayadihii caddaa ay ka mid yihiin ee tusinaya rasuulka sal l slam in run sheegaayo waxa uu la yimidna ay run yihiin in reer bani israa'iil ay arrinkaa og yihiin waana wax kutubtooda ku qoran oo alla wuxuu yidhi wainahu la fii zuburi alawaliin yani aayadda hadda aan akrin aayaddii ka horreysaa waxay ahayd wainahu yacni qur-aankan sheegiddiisa iyo magaciisa in kor loo qaado kutubta horuu ku yaalla oo ambiyadooda laga soo guuriyey oo ambiyadaasba ku bishaareeyeen rasuulka sal ll slam oo ballan baaba laga qaadaba ambiyadii alle ee horreysay in ay maaragtay ku bishaareeyaan rasuulka sala allah alay slam ilaa kii ugu dambeeyey oo nabiyullahi ciisa ahaa uu ka dhex istaagay qoomkiisii isagoo khudbaynaya oo ku bishaaraynaya nebinimada nebi moxamed sal alla alay slam wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed anoo ku bishaaraynaya rasuul aniga gadaasha imaanaya oo axmed la yidhahdo rasuulka sal sl magacyadiisa waxaa ka mid ah axmed iyo maxamed sidoo kale haddii aad u fiirsato axwaasha ambiyada ambiyadu iyo rusushu dadkooda way dhex geli jireen way la dhaqmi jireen dad isqarya ma aanay ahayn marka waa la garanaya dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo wax walba ay ku sugan yihiin waa la garanaya sidaa darteed qurayshtu nebi moxamed sala allahu aley wasalama intaan lasoo saarinba waxay ugu yeeri jireen oo ay maaragtay ku naynaasi jireen al aamiin kii ammaanada badnaa oo aan khiyaano lagu aqoonin sababto a run iyo waxaa lagu yaqaanay ammaano markii rasuulku sala allahu aleyh wasalama uu dacwadan ula yimid wuxuu yidhi oo bilowga ahayd low akhbartukum ana waraa'a hada alwaadi khaylan turiidu an tugiira calaykum akuntum musadiqiya haddii aan idiin warrami lahaa oo aan idin dhihi lahaa toggaas waxaa gadaashiisa jooga fardooley doonaya inay idinsoo weeraraan may rumayn lahaydeen warkayga ma qaadan lahaydeen markaase waxay yidhaahdeen maa jarabnaa calayka kadiban yacni bukhaari iyo muslim laba lafdi oo isku macno ah oo midna wuxuu lahaa maa jarabnaa calayka ilaa sidqan run moogi wax kale kuma aanan baran mid kalena lafdigu wuxuu ahaa maa jarabnaa calayka kadiban annagu kuma aanan baranin been qur-aankuna waa uu nagu hanuuniyey daliishashada noocaas oo kale ah oo alla wuxuu yidhi qul low shaaa allah qul low shaaa allahu maa talowtuhu calaykum nebi moxamedow waxaad ku tidhaahdaa nimankan laguu soo diray ee ku diidan haddii alla doono anugu qur-aankan idinkuma aan akhriyeen walaa adraakum bihi allana qur-aankan idinma ogeysiiyeen ilaa wax walba alla mashii'adiisa ayay ku xiran yihiin macnaha khiyaar iyo doorasho uu rasuulku sal slam iska doortay maaha inuu rasuul noqdo may waa howl alla waay faqad labistu fiikum cumuran min qablihi war anugu dhexdiinna waan ku negaaday oo waan inla joogay yacni muddo inta aan nebinimada maaragtay aniga alle ii maaragtay xukumin ilaa afartan sano yuu dhex joogay afalaa tacqiluuna ma waad wax garanaynina yani caqligiina ka shaqaysiyuu leeyahay si aad xaqi u fahamtaan yani intii aan idinla joogayoo dhan ma aana sheegi jirin inaan nebi ah dhaqankayguna waa u fiicnaa run baan ku dhaqmi jiray marka ma intaan dadkii inaan been u sheego iska ilaaliyo yaan allihii khaaliqa ahaa ku been abuuranaya oo aan leeya waa isoo saaray oo isaa isoo diray marka macdanta wanaagsani iyadaa yacni istusisa dadka qaarkood xujo iyo waxba uma aysan baahanba si ay u soo delisadaan rasuulka sal ly slam inuu run sheegayo abubakar sidiiq oo kalea ka mid ahaa sababtoo rasuulka sal ly slam markuu u yeeraba maba shakinba cabdullahi bnu salaamna markii rasuulku sal slam magaalada madiina yimid ile markaa madiinuu ku noolaa cabdullahi bnu salaam isagoo xaqraadisa oo meelo maaragtay badan soo maray oo waqti dheer uu ka soo baxay si uu xaqii maaragtay u gaaro markuu rasuulku yimid sal slam magaalada soo galayba fakti horeba oo dadku ay u kala ordeen rasuulka sal slam waan fiirshay buu leey wejiga rasuulka sala allahu alay wasalama waxaan maaragtay ogaaday buu leey wejigiisu inuusan weji beenlow ahayn oo nuur iyo qurux iyo heybad run ah iyo waxbaa ka muuqda yani xadiidka ibnu maaja ayaa wariyey sheekh albaanina waa saxiix buu yiri khadiijo oo kale oo haweentii rasuulka ahayd sala allahu alay wasalam si fiican bay u garanaysa rasuulka sal ly slam oo yacni shan iyo toban sano kaamila isla noolaayeen intaanay nebinimo yani ku ku baranin kama aanay shakinin in allah aanu hoojinaynin rasuulka sal ly slam wax dhiban aanay soo gaaraynin kalaa wallaahi lan yuksiyaka allaahu abadan bay tiri alla ku hoojin maayo tiri oo wanaaggii uu samayn jiray kulligiis maaragtay u sheegtay rasuulka sal ly slam marka qofka dhaqanka wanaagsan oo maaragtay yani ixsaanka badan oo allama hoojiyo oo yani caadada iyo sunnada allah waxay tahay rasuulka oo kale sala alla alay slam in la sharfo oo la karaameeyo haddii aad u fiirsato waxa rasuushu ay dadka ugu yeerayaan lafteeda waxaad ogaanaysaa daliil ku tusinaya xaq inuu yahay waxaan rusushu waxay la timid dariiq dhammaystiran oo baniaadamkii lagu hagaajiyo oo sidoo kale bulshadii lagu hagaajiyo marka diinkaasna rusushii la timid waxay leeyihiin alla xaggiisuu ka yimid waxba yaraatee nuqsaan iyo ceebana laguma arag fitradii baniaadamkana ma ka soo horjeedo sunankii kowniga ahana kama soo horjeedo istidlaalka noocaasoo kale a qur-aankii baa kutusinaya walow kaana min cindi hayr illah qur-aankanu hadduu meel kale ka ahaan lahaa oo duulal kale iska been abuuran lahaayeen lawajaduu fii ikhtilaafan kathiira isbaraambar badan iyo iska hor imaad fara badan bay ku arki lahaayeen marka qur-aanku waa uu isrumaynayaa wax iska hor imaada kuma jiraan taas waxay daliil cad u tahay in midka la yimid uu run sheegayo nin reer baadiye ahaa waxaa la weydiiyey maxaad ku garatay in muxamed uu yahay rasuulka alleh markaasuu wuxuu yidhi maa amara bishayin faqaala alcaqlu laytahu nahaa canhu walaa nahaa can shayin faqaala alcaqlu laytahu amara bihi waxma aanu farin buu leeyahay oo dadkii waxma aanu farin oo markaa caqligii uu yidhi alla fiicnaan lahaydaa inuu dadka ka reebo waxna dadkii kama aanu reebin oo markaa caqligu uu yidhi alla fiicnaan lahayd inuu waxaa faro ma jirto wixii uu farana caqligu wuxuu leeyahay alleele waa sax wixi uu dadka reebana alleele in laga reebo waa sax yaa caqligu leeyahay taasaan ku gartay buu leeyahay inuu rasuulka alle yahay marka rusushu alle xaggiisa waxay kala timid culuum iyo shareeco ayay kala timid oo qofka caaqilka ee caadilka ah ee aan daalimka ahayn hadduu u fiirsado aan maaragtay wax u furano aanay jirin ilaa inuu rumeeyo moogiye in diintaanu iyo allah xaggiisa ay ka timid oo rasuulkuna uu rasuul alle u yahay sababtoo ah waxay la imaanayaan wax maarata bani aadan soo dhoodhoobi kara ma aha oo afkaar bani aadan ka imaan karta waxyaabaha ku tusinaya rususha runnimadooda waa xoojintii alla uu xoojiyey iyo gargaarkii uu iyaga u gargaaray adduunka sababtoo ah waxaa mustaxiilah in qof alle waxaa mustaxiilah in qof bani aadanihi alla ku been abuurto oo uu sheegto in alla uu soo diray isagoo been sheegaya kadibna alla uu xoojiyo oo uu u gargaaro oo uu malaa'ig u soo diro sugaysa oo ilaalinaysa haddii boqor boqoradan adduunka ka mid ah uu waxaa samayn lahaa oo qof uu sheegan lahaa in boqorkaasi uu soo diray isagoo ka been sheegaya boqorkiina uu taa ogaan lahaa in lagu been abuurtay miyuu faraha ka qaadi lahaa may waa soo qaban lahaa aad buuna u ciqaabi lahaa sidee marka alle ay munaasab ugu tahay allihii cilmiga badnaa ee xikmadda badnaa inuu arko oo maqlo nin ku been abuuranaya sheeganaya in alla uu soo diray oo waxaasi waa xalaal leh magica allana maaragtay ku xalaalaynaya waxaasi waa xaaraana waxaasina waa xaaraan leh magicii allana ku xaaraantinimaynaya shareeco maaragtay jidaynaya oo dad maaragtay dilaya oo haddana sheeganaya inuu waxaasoo dhan ku samaynayo amarkii alle iyo raanlihashadii alle iyo doonistii alle intaa kadibna alle uu taageerayo oo oo uu xoojinayo oo aanu ciqaabaynin wax dhici kara miyaa taasi maya wax dhici kara maaha haddii marka mid beenlowga wax noocaasoo kalea maaragtay ay ka soo fulaanu been uu sheego oo xoogaa uu waxyar xoog yeesho oo muddo yar uu joogo waqtigiisu dheeraan maayo alla arrinkiis waa uu maarata kashifayaa sirtiisana waa bannaanka loo soo saaraya wuxuuna alla ku sallidayaa yani dad ka adkaada asaga si uu cibro ugu noqdo dadka dadka kale dadka risaalada nebi moxamed sal alla ly slama beeniya qaarkood waxay leeyihiin oo sawtihii fircoon ba uu muddo dheer adduunkan haystay oo uu ka adkaa dadkii uu xukumayey ninka namruud la yidhaah sidoo kale ninka jenkiis khan la yidhaahdo boqorro gaala ay ahaayeen oo wakhtiyo kala duwan jooga jawaabtu marka waxay noqonaysaa dee boqorradaas mujrimiinta ah mid ka miduu ma aanu sheeganin inuu nebi yaho alla soo diray mana aanu dhihin allah i faray inaan alle ugu yeero inuu inay caabudaan asaga oo ay ateecaan qofkii ateeca asaga nebigaasna ama ninkaas jannadu gelayaa qofkii caasiyana naartu gelayaa ma dhihi jirin saas iyagu boqorradaas marka taa waxaa ka duwan midka sheeganaya in alla uu soo diray kadibna alla uu xoojinayo oo u gargaarayo oo dadkii raacana alla uu maaragtay u gargaarayo oo cirib dambeedka iyaga uu siinayo dee kaasi marka waxaan rasuul runlow ah ahayn noqon maayo hadduu beenlow yahay waxaa lama horaan ahaan lahayd in alle uu ka aarsado oo uu dabargooyo wabilahi towfiiq